halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegeysataan mowjadaha gahgaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitir banrig efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa subax talaadaha bisha sebtembarna ay ku beegan tahay toddobaiylabaatansanadka labakunliyotoban-idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
marka anaga arrinta markay sawiraad noqoto iyo markay odadhaqameed noqoto sawiraalka marka loo qeybsiyo odadhaqameed loo soo gelayo waa maxaa noo hor anaga sawiraalka se federaalka waxay noqonaya degmada laga bilaabo ilaa stateka ilaa federaalka sare inaan qayb ka noqono
waa sahra cumar maalin oo ka mida madaxda ururka ah ee kaafilinta haweenka soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixinaysa kaalinta haweenka ee doorashooyinka madaxnimo ee dhowaan ka dhici doona soomaaliya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan doodii ugu horraysay oo si toos ah u yeeshaan labada musharax ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee maraykanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaannu idinku haynaa balse marka hore dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida dalkan maraykanka waxaa goor dhoweyd lasoo gabagabeeyey doodii ugu horreysay oo ay si toosa u yeeshaan labada murashax ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga hillary clinton iyo donald trump doodan oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa donald trump waxa uu dhaleeceeyey heshiiskii maamulka madaxweyne obama uu la galay iiraan ee ku saabsanaa heshiiska nukliyarka ee dalkaasi laakiin waxaa si xoog badan heshiiskaasi u difaacday hillary clinton oo ahayd murashaxa dimuqraadiga waxaana heshiiskaas ku tilmaantay mid daboolka saartay damacii iiraan ee hanashada hubka nukliyarka ah
shaqaalaha gargaarka ee ka howlgala magaalada alepo ee waddanka siiriya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda siiriya iyo kuwa ruushka ay sii kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan dhulka ay jabhadaha mucaaradku haystaan wararka laga soo xiganayo shaqaalaha gargaarka ayaa sheegaya in ciidamada dowladda siiriya oo taageero ka haysta kuwa ruushku ay dileen ugu yaraan boqol qof oo rayid ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ka jawaabaya su-aalo arikaasi ku saabsan ayaa sheegay inay u muuqato in ciidamada siiriya iyo kuwa ruushku ay si ulakac ah u burburinayaan magaalada alepo ee waddanka siiriya ad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington kadib markii uu dhowaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaaliga ah ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke uu soo magacaabay guddi ka kooban shan iyo labaatan xubnood oo ahaanaya guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka sanadkan ayaa waxaa arrinkaasi cabasho ka muujiyey qaar ka mida ururada u dooda xuquuqda haweenka iyagoo oo sheegay in tirada haweenka ee guddigan lagu daray ay ka yar tahay tiradii loo qoondayay haweenka soomaaliyeed xuseen barre aadan ayaa arrimahaasi ka waraystay zahro cumar maalin oo ka mid a madaxda ururka ay ka talinta haweenka soomaaliyeed waxaana uu u dhacay waraysay sida tan arrintaas annaga waxaan u aragnaa qalad weyn oo la galay prime ministerka wuxuu kamid ahaa xubnaha oo hawshan loo xil saaray inuu ilaaliyo kootada haweenka oo boqolka soddonka ahayd boqolkaas soddonka ahayd guddiyadii la magacaabo hore waa wanaagsan yihiin haddana guddigaan la magacaabay dad badan oo wanaagsan waa ku jiraan oo raga oo weliba dadka haweenka oo hiiliye ah laakiin waxaa naga maqan annaga tirada inta aan lahayn shan iyo labaatan xubnood aa la magacaabo shan xubnood oo la siiye boqolka soddon hadii la yihahda meeshaas waxaa nooga maqan ilaa saddex xubnoodaa naga maqan ama laba iyo bar marka arrintaas waxay keenaysaa odayaal dhaqameedkii lagu ciriirinayo inay boqolka soddon beelaha ka keenaan inay arrintaas ku dhiirradaan marka annaga waxaan diidaynaa madashi iyo siiba muxuu ahaytay prime ministerka cumar cabdirashiid oon aan u hayno darajo weyn maadaama aniga waxaan kamid ahay guddiga muxuu ahaytay dastuurka uu naga dhigay iyadoo laba gabdhood kaloo ku jiraa boqolka soddon la gaarsiiyey haddeero xaajadu xun tahay oo arrintii uu wax ka saxiixay uuna ka ahaa garwareynka inuu hadda haddana asoo guddiga khilaafaadkoo daahay oo doorashooyinka dib u dhigay barnaamijkeeda xataa uu ka mid yahay inuu hadda adana markuu magacaabay gabdhihii ku yareeyay aada iyo aadaan uga xunyahay tan haweenka nahay inta badan maxaa keena in marka doorasha ay soo dhowdahay ee, saamiga haweenka la waayo waxaa keena marka horeba waa og tahay kalturka soomaaliyeed waxa waaye geel dhicis geelkana waxaa loo diri jiray ragga inay soo dhiciyaan arrintaas marka waa loo gudbay gabdhihii mutacalimiin ay noqdeen siyaasi ay noqdeen marka annaga waxa arrimaha aan u rabnana waxay tahay miiska markaan soo fadhiisano ama haweenka ama muxuu ahay dhalinyarada ama caruurta wuxuu u doodi lahay annaga waa oo wax la qaybsan lahaa ta labaad mujtamaca waxaan ka nahay markay ugu yar tahay haddaan qabinin qofka lixdan aan ka nahay lixdan markii afartanna shaqeeyaan lixdanna folosan ay noqdaan maxaa meesha kasoo baxayo marka haweenka annaga waxaan ku dadaalnaa inay amniga soo galaan inay soo galaan muxuu ahaye siyaasadda inay soo galaan bulshada rayidka ah aan aada u jecelnaha marka marka hadda saami qaybiba keeno waxaa bilaabanaya doorkoor waa ogeyd iyadoo boqolka soddon la sugayo boqolka afar iyo toban la helo afar iyo tobankii xataa ciriiri noqotay oo hadda maama hadda dukumenti ugu dambeeya oo soo baxay waa dukumenti kaleer ah waana dukumenti ugu dambeeyo ee soo saartay nolosha taasay ku caddahay marka implementationka ama howl howlgalka marka la sameyn lahaa inay ka bilaabato uma baahnin annaga madasha iska odayaashaan cariir nagu hayaan sidaan ka warqabno doorashooyinka soomaaliya waxa ay ilaa hadda ku salaysan yihiin hanaanka beelaha oo odayaal dhaqameedka ayaa wax soo xula idinku saameyn intee leeg baad ku yeelan kartaan oday dhaqameedka oo aad ku qancin kartaan in haweenku ay door ku yeeshaan annaga qanciskooda odayaal dhaqameedka doorka hore wax dooreen waa ogeed waxay sameeyeen beelaha qaarna waa keeneen gabdhihii laga rabay qaarna ma keenin dhibkaas wuxuu keenay kuwa aan keenin waraaqaa in lagu celsho oo la ganaaxay ahayd lama sameynin arrintii waxaa la sameeyey delay tactic waxa la yidhaahday in waktiga la daahay sida hadda ay ku socoto markii la daahayna saacadda u dambeyso la yidhaha oda kasta wuxuu haba hayaha laga qabto marka arrimahaasna horaan usoo marnay waxaa kaloo hore usoo marnay ma ha noqoto jaasirka markuu ku qornayd inta la siin lahaa ama ha noqoto dastuurka hore intii ku qornaa hadda guddiga dastuurka annaga aan wax ka qornay v o a ee la faafi jirtay xubin kastoo oo muxuu ahayd ama doorasho ah ama magacaabid ah haweenku waa inay ka helaan intooda ah arrintan gaalada iyo waxaasa ka daawadeena gaalada annagaa ka fiican iyo inta waxaa hay-adaha kaloo la sheegaya waxayna bareenna ma aha hawshaan waxaa loo baahan yahay doorkeynii doorkeynina waxaa waa inaan shaqeyno oo wax barano oo gabdhaheyna wax barno oo jiilka soo socdo u adeegno marka haddii siyaasaddii oo motoorka dalka oo dhan ah haddana federaal ay arrinta tahay oo australiana saasoo kaleeto aan ka rabno doorashadan haddana waa baarlamaanka federaalka ahaa ama aqalka sare ha noqdo ama aqalka ha noqdo inta aan ku lahayn cad aan kaga tegeyno ma leh sida ku qoran saxaafadeedka u dambeeyay ee soo saareen waa arda meeshii aanan keenin gabadha waa la kala kursigeeda waa ku taagannaha annagana waxaad ka dhawaajisay hanaanka federaalka marka haddii aad isbarbardhig ku samaysid hanaankan odayaal dhaqameedka iyo beelaha ku salaysan iyo hanaanka iminka la rabo in loo gudbo ee federaalka keebaa u roon haweenka haweenka arrimaha oo oday dhaqameedka ah horta dawladda waxay ahayd afarta sano inay sameyso barnaamijka federaalka dhamaystirta oo suurageligeysa alxamdulilah laa kasoo isteegiyaa dhisan kuwana waa soo socdaan hadday dhisbaayaan arrimahaas marka waxay keenaysaa in mar walba wax isbedel yimaadaan markii hal cod iyo hal nin la waayo hal qof la waayona waa ti lagu heshiiyey in si iyadoo loo wada dhan yahay ah barnaamijka waxay bulshada rayidka anaa kamid taha waa ka qayb galnay barnaamijkan wuxuu ku suuban yahay deegaanka iyo qabiilka waa la kala qaybiyey sidaas ay u kala qaybiyeen annagana aan u kala qaybino warqadaheena waa yaalaan beelo waxaa jira isku isku jifo ah oo la hal la siiyo suwaayadaas waa fahamnay waa laysku daraa hal gabdhaa kasoo baxayso kuwa saddexda leh keliya haddii la yidhahdo gabarha laga soo bixiyo boqolka soddonka waan iska dhaadhacayna boqolka labaatanaa gaaraynaa xaqna ma aha haddana waxaa fiican gentleman agreement ma aha waa political agreement barnaamijka waa barnaamij siyaasadada lagu heshiiyo barnaamijkaas siyaasadada lagu heshiiyo waa in la fuliyaa wuxuu u dhigmaa dastuurka maadaama la laalay uu meel yaalo dib loo saxaayo kan sida u yahay waa in loo fuliyaa marka annaga arrinta markay federaal noqoto iyo markay oda dhaqameed noqoto federaalka markii loo qaybsamo oda dhaqameed lama soo gelayo waa maxaa noo ror annaga federaalka marka federaalka waxay noqonaya degmada laga bilaabo ilaa stateka ilaa federaalka sare inaan qayb ka noqono
taasi waxay ahayd zahra cumar maalin oo ka mid a madaxda ururka ay ka talinta haweenka soomaaliyeed islamar ahaantaasina saluugsanayd guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka tiradii laga siiyey haweenka ee dhowaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu soo xulay halka aad ka dhagaysanayseen waa v o a waxaana ay la hadlaysay waryahayaga xuseen barre aadan
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal had nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee idaacadda v o a dalkan maraykanka waxaa goodhaweyd lasoo gabagabeeyey doodii ugu horeysay ee ay si toosa u yeeshaan labada murashax ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee hillary clinton iyo donald trump haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa gabagabadii doodaasi waxa uu waraystay cabdiqafaar wardheere oo faaleeya doorashooyinka maraykanka islamarkaana ka mid a taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo faysal dariisna oo sidoo kale u kurgala arrimaha doorashooyinka maraykanka iyo tartanka labada dhinac waxaana jawaabta ku horeynayay faysal dari oo taageera xisbiga jamhuuriga
walaal jamaal doodani waa doodii ugu horeysay ee dhex marta haweeneyda u sharaxan xisbiga dimuqraadiga ah iyo ninka maalqabeenka ah xisbiga jamhuuriga u tartamaya sida aada la socoto doodani waa doodii u horeysay isaga hor yimaadeen marka waxaa la filayay labadooduba in ay ka hadlaan meelaha ay dadku filayaan inay diiradda saaraan in waxyaabaha ugu badan ee laga filayey ninka la yidhahdo donald trump waxay ahayd bal inuu u muuqdo inuu noqdo nin xil madaxweyne qaban kara iyo kuna hagaagsan maadaama aflagaadooyin badan oo hore looga bartay in hillary clinton ayada waxaa laga filayey bal inay daacadnimada u dhowdahay maadaama marar badan oo hore lagu eedeeyey inay ka fog tahay oo ay marar badan ka fogaatay dhinaca daacadnimada marka mid waliba wuxuu isku dayayey inuu xaqiijiyo arrimaha iyo arrimo badan oo xagga dhaqaalaha ah nabadgeliyada xagga international relationska oo xiriirka caalamiga ah iyo arrimo fara badan oo kale in mid walba mawqifka uu ka aaminsan yahay inuu soo bandhigo wata waxaan siinayaa cabdikafaar wardheere waxaad moodaa labada qof sidii loogu talagalay buu qof waliba u hadlay nina wuxuu ahaa nin aan siyaasad iyo waxaas kusoo jirinaya ganacsi ah oo xoogga saarayay anigu waxaan ka helayaa shaqooyin baan abuurayaa waxaan samaynayaa maaragtay kambaniyada iyo waa soo celinayaa lacagaha banaanka maraykanka ka yaal waxaasuu xoogga saarayay waxaad moodaa inuu khibradiisu ay aada u koobnayd iyaduse waa qof soddon sannadood kusoo jirtay siyaasad iyo public policy waxaan la yidhaahdo ama dejinta maaragtay arrimaha bulshada ama xag dhaqaale ama xag shaqo ama wax kasta ha noqoto marka labada qof runtii wax isu dhigma ma ahayn qodobadana aad bay u qaadaa dhigeen waxaanad moodaa inay mar kastaba iyadu ay si oo xaqiiq ahoo practicala ama si rasmiya ay uga hadlaysay waa tahay waxaan ku laabanayaa faysal runtii jamal sida aan aniga arrimaha iiga baxay waxa weeye donald trump wuxuu aada isugu dayayey in uu in uu dhiso oo uu muujiyo inuu noqon karo madaxweyne runtiina waxaa caddayd meelo badan oo uu caawa si wanaagsan uga hadlay waxaa ka mid ahaa markii uu ka hadlay xagga dhaqaalaha ah waxaa kale oo aada dadka ula dhaceen oo aad dareemaysay dadkii dhegaysanayay inay la dhaceen iyo iyo iyo aada arkaysay baraha internetka sida lagu soo qorayay markii uu ka hadlay xagga amniga waddankan law and order inuu u baahan yahay nidaam iyo kala dambeyn waddankan inuu u baahan yahay halka ay hillary iyadu aaday oo ay tiri waxaa loo baahan yahay in in xidhiir fiican booliiska iyo dadka laga tirada badan yahay ay sameeyaan isagu wuxuu ku doodayaa in badan oo dadka maraykanku qabaan oo ah sharcigii iyo kala dambeynta in la soo celiyo laakiin waxaa kaloo ay cad sidoo kale inay hillary in badan ay isku dayeysay waxa ay ka hadlayso inay waxyaabo ay si wanaagsan usoo diyaarsatay ay ahaayeen oo taasi si ay meesha uga saarto inay waxyaabaha ay soo bandhigaysaa ay xaqiiq ku dhisan yihiin marka waxaad moodaa inay ku guulaysatay waxyaabo badan oo hillary soo bandhigtay maadaama ay soddon sano oo khibrada lahayd iyo ka badanba inay xaqiiqda ku dhisnaayeen laakiin waxaa dhab ahayd oo kale markii uu weerarka ku qaaday donald trump inuu caddeeyey khibradaasi inay khibrado khaldan ahaayeen wuxuu tusaale usoo qaatay arrintii iran ee loo fasaxay nuclear inay inay ay samaysan karto qaar ka mid a kuwa ay ay korontada laga dhaliyo wuxuu tusaale usoo qaatay arrimo badan oo bariga dhexe ka jira marka wuxuu ku doodaya filayaa isagu inuu kaga wanaagsanaan doono xagga dhaqaalaha inuu kaga wanaagsanaan doono inuu amniga iyo kala dambeynta dalkan maraykanka soo celiyo waa tahay ee waxaan ku laabanayaa cabdikhafaar wardheere ee cabdikhafaar sida uu ka dhawaajiyey faysal donald trump waxyaabaha uu ku eedeeyey hillary clinton i- markii xogeyaha arrimaha dibadda ay ahayd khaladaad badan oo ay samaysay heshiiska nucleer-ka ee iiraan iyo arrimo kale oo fara badan bal arrimahaas haddaad dul istaagto een maxaa kaaga baxay maya waxyaabaha ee waxyaabaha uu ku xidhiidhayay oo dhami wax hadda sal leh weyn ma ahayn sababtoo ah isagu wuxuu samaynayey dhaqankiisayna ahayd intii uu hadda orahan kusoo jiray oo dhan waxbuu odhanayaa wixii xaqiiqda ahaa oo baagarayn lahaa ama uu ku eh, xaqiijin lahaana daba dhigi mayo Eh, masalan waxyaabaha uu ka hadlayo oo kale wuxuu leeyahay een, waddankani wuxuu u baahan yahay wax uu ugu yeeray law and order ama maaragtay eh, sharciga iyo kala dambeynta in la dhowro war iyadu waxay leedahay war law and order keliya ma aha iyo in xoog weyn xoog weyn iyo askar iyo ma uma baahna waxay u baahan tahay bulshadii iyo dadkii madoobaa oo masalan dhibaatada tabanayay iyo biliiskii iyo in inta laysbaro een, hab qiyaasan oo nadaamsan loo qaado arrimaha nuclear-ka markuu ka hadlayo oo kale wuxuu leeyahay iiraan bay u fasaxday ee in nuclear la siiyo waxay ku leedahay oo oo adigu maxaad ku bedeli lahayd Ee, cunaqabatayn baa la saaray waana hadda heshiiskii ugu fiicnaa oo hadda ee, ilkaha looga guray iiraan baa meesha yaalla wuxuu ku bedeli karana ma hayso Een, marka uu ka hadlayo dhaqaalaha oo kale wuxuu leeyahay kambaniyada dibadda jira oo lacagtooda banaanka dhigoo dhan soo celiyaan dhahaya oo sidee usoo celinaysaa markii la yidhaahdo wax jawaaba uma hayo marka waxaad moodaa wixiisoo dhan iyo hadalkiisu inuu ku salaysan yahay wax uu dhowsaday iyo hadal uu maaragtay internetka kasoo akhriyey iyo wararka maaragtay ee kutiray kutaanta ah oo dadku aanay wax daata ah iyo information iyo substance badan aan lahayn Ee, markii labadooda marka laysu bardhigo waad ka garanaysaa iyadoo inay aada isu soo diyaarisay oo ay maaragtay wax kastoo ay sheegayso ama xaqiiqdeedii ama khibradeedii ama ay ku salaynayso sidii ay maaragtay een, ugu ugu ugu ugu cagadhigi lahayd isaguna uu iska leeyahay maaragtay waxaasaad samaysay iyo maaragtay saasaad yeeshay oo aan wax sala lahayn waxaa kaloo haddana muhiim ahayd wuxuu yiri masalan een, d- een, waad isu soo diyaarisay meesha tan muddaad ku maqnayd aniguna dalka oo dhan baan wareegayay waxay tiri waxaan isu soo diyaariyey Ee, ma ahayn khudbada keliya inaan madaxweyne dalka u noqdo marka waxaan ku laabanayaa faysal haye faysal waxaa dhab ah inuu inuu labadii maalmoodee u dambeeyey weliba doodanina laga yaaba inay sii caawin doonto inay aad labada murashax isugu soo dhowaan doonaan taasina doodi kama taagna laakiin caawa halkay maraysay waxaad moodaa inuu soo bixinayay yadadiilo dad badan oo maraykan awal shaki ka qabay inuu noqon karo madaxweyne inkastoo dhowr mar uu ku celiyey caadadiisii horeed ahayd inuu xanaaq ka muuqday marka waxay dad badan ku doodayaan hadduu donald trump xanaaqa ya- uu yareeyo in uu u muuqan karo qof madaxweyne ah su-aasha ugu dambaysaan ku weydiinaya ee arrinta dagaalka isis iyo sida isis looga hortegayo iyo weerarada gudaha ka dhacaya ee qorshaysan donald trump sida uga hadlay bal adigoo soo koobaya in donald trump ereyga uu aada ugu celceliyey waxay ka mid ahayd macnaha qaabkii maraykanka uu uga soo baxay dalka ciraaq waxa uu leeyahay idinka ay maraykanka ayaa ayaa dhibaatadan abuuray iyagoo aan dhibaatadiina xal fiican u helin ayay kasoo baxeen macnaha taasi waxay caddaynaysaa in dad badan oo caalamka ay ku raacsan yihiin arrimahan maraykanku in aysan kaalintii laga rabay ka qaadan waa tahay halka hillary ay iyadu ay markaa awood lahayd iyo iyo- iyo iyo ninka hadda in madaxweynaha dalka maraykanka oo iyagu isku xisbiya aysan labadoodu midna waxba ka qaban Ah, cabdikhafaar wardheere adigoo soo koobaya isla arrimahan isis iyo Ee, iyadoo taadu waa caddayd waxay tiri waxaan la shaqaynaynaa dadka muslimiinta waxaan la shaqaynaynaa nato waxaan la shaqaynaynaa eh, xulafadayada Een, inagu keligayo kuma filin bay waa aad Marka- waxaan ku dari lahaa
Aad baa keliya hal loogu kala erey oo ah erey duwan yahay xaqiiqda marka loo uu yidhi fiiriyo.
oo oo ninka laya trump oo ahaa in annagu waxaanu doonaynaa inaanu la shaqeyno adduunka laakiin adduunka aanu la shaqeyno tusaale wuxuu usoo qaatay sacuudiga iyo wadamo kale ayuu usoo qaatay oo maraykanku ay difaacaan waxa uu leeyahay maraykanku isagaa dhaqaalihiisii hoos u dhacay marka wadamadan maraykanku difaacaya waa inay lacagta iyo iyo dadaalka lagu difaacayo waa inay qarashkeeda bixiyaan Waa ayuu ku tahay.
doodaya
aad ayay u mahadsan yihiin cabdikafaar wardheere oo faallaya doorashooyinka maraykanka oo taageera xisbiga dimuqraadiga iyo faysal deri oo isaguna faallaya doorashooyinka maraykanka islamarkaana taageera xisbiga jamhuuriga waxaanay u waramayeen jamaal axmed cusmaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaada toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno maanta iyo berito waxaa la ciyaari doona kulamo ka tirsan champions leaga iyadoo gruubyadu ay weli kulamada ay ciyaarayeen yihiin kuwo xiisa badan maanta kulamada dhici doona gruubka e haddaynu ku horeyno waxaa wada ciyaari doona kooxaha c s k moscow iyo tottenham hotspur f c monaco oo waddanka faransiiska ka socota waxay la ciyaari doontaa naadiga bayan liverkusen oo waddanka jarmalka matalaysa gruubkaasi kulamadii hore ee dhacay ayaa nadiga monaco waxa ay tahay mid guul gaartay oo iyadu hogaaminayso bayan liverkusen iyo c s k moscona waxa ay yihiin kuwo markaa min hal dhibac iska leh kadib markii ay bareej galeen tottenham hotspur oo laga awood roonaadayna kulinkii ugu horreeyey ayaa iyadu kaalinta afraad fadhida gruubkaasi oo aan wax dhibac iska lahayn waxaa sidoo kale ciyaari doona kooxaha brushe dortmund oo ka socota waddankaasi jarmalka iyo real madrid oo spain ah kulankana ayaa ah kulan xiise badan iyadoo la xasuusto kooxaha real madrid iyo brushe dortmund inaysan ahayn markii ugu horreysay oo ay ciyaaraan iyadoo sanadkan labada kooxoodba ay soo bandhigayeen ciyaar aad u wanaagsan oo taageerayaasha dhinacyaduba ay jeclaysteen kooxda sporting ayaa la ciyaari doontaa naadiga warzawa gruubka f waxaa min saddex dhibcood iskale naadiyada brushia dortmund iyo real madrid iyadoo labada kooxood ee sporting iyo warzawana ay yihiin kooxo markaasi guul raadinaya gruubka g kulamada la ciyaari doono maanta ayay qayb ka yihiin f c copenhagen waxay la ciyaari doontaa naadiga club bruge naadiga leicester city oo waddanka ingiriiska ka socota waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee f c borto ee waddanka portugal waxaana gruubkaasi hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee leicester city oo kulankii ugu horreysay adkaatay iyadoo f c copenhagen iyo f c bortona ay min hal dhibac iska leeyihiin maadaama labadaasi koox ay bareejo galeen kulankii kan ka horreeyey waxaa ciyaari doona kooxaha dinamo zagreb iyo yuventus naadiga f c sevilla oo waddanka sbain ka socota waxay la ciyaari doontaa naadiga lyon ee waddanka faransiiska gruubkaasina waxaa hogaaminaya naadiga lyon ee waddanka faransiiska oo iyadoo saddex dhibco iska leh yuventus hal dhibcaya iska leedahay f c sevilla dhibcaya iska leedahay dinamo zagrebna wax dhibca iskama lahan maalinta brita arsenal iyo f c basel ayaa dheeli doona naadiga rasgard iyo baris saint germany ayaa wada ballansan basiktas iyo dinamo cave ayaa sidoo kale beri dheeli doona ssc napoli iyo benfica ayaa wada ciyaari doona halka gruubka c brushia manshan gladbakh iyo barcelona ay wada dheeli doonaan naadiga manchester city iyo celtic ayaa wada ciyaari doona gruubkaasi c gruubka d atletico madrid iyo bayan munich ayaa ah kulan xiise badan oo la wada sugayo f c rastov iyo b s v inhoven ayaa sidoo kale wada dheeli doona dhegaystayaal natiijooyinkan iyo waxyaabaha kulamada ka soo baxa barnaamijyadeena dambe ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaa inoo joogto
aad ay u mahadsan yihin jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya wararkii u dambeeyey ciyaaralka kala socotayna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wadansanno codkii fanaanka kaskey iyo heeskiisii ambiya casqaysanba sidoo malin qaba welninaye eedaadio nafasqaysanba sidoo malin qaba welninaye Thank Samba, sidoo malin qaba ku helmeelaya. ambad baanaho awadaalmayo ambad baanaho awadaalmayo lumayo ambad baanaho awadaalmayo maqurkiyo arkayda dadka gulahay noocan maqurkiyo arkayda dadka gulahay noocan
heesaasi ambiyaa waxay gunaanadu tahay idaacaddayada subaxnimo oo halkan si wada jir idin kala socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan tan iyo kooda iyo barka duurnimo dhammaantii oo isku duuban saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa nabaadiino
ma urkiyo arkayda dadka gulahay noocan ma urkiyo arkayda dadka gulahay noocan ambiya ambiya ambiya ambiya dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma ilowsan tahay dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma ilowsan tahay dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma ilowsan tahay dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma ilowsan tahay dhulug ba lahay ubadkiisa ma